kenya waxaad ka maqlayseen inay tiifiyadeeda ay ka leedahay annaga laba nin baa wax lagu haysata labada nin oo wax lagu haysatana waxa weye ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha sagaashan xildhibaan baan dawladda soomaaliya ku leenahay iyagaan mooshin u isticmaalaynaa inaanu ku ridno labada nin waxaad arkaysaa taas waxaa markaanti ka ah wasiirka iyo wasiirka arrimaha dibadda oo hadda jira xalay bay ka hadlayeen xitaa arrintaas sidaas dhulkaa horta loo haystaa activitigooda haddeena waa aragtaa inay activitigooda dalkoodii oo maqan oo la haysto inayan hadda baarlamaanku qurux badnayn xiliyadii xiliyadii magaranaysaa masuq maasuqa iyo hoog iyo baaca iyo aniga lacagisi iyo aniga recommendation iyo dawladahaas iga ay ila jubbaland ba iyagaa dhistay waagaasay dad dadka dadkii u shaqaynayay marnaba waatay nairobi ku shishirayeen marka dadkaas marka waxa weeye xiliyadii ay dawladaha igad iyo dawladaha caalamku ay beesha caalamku soomaaliya wax u risaysay oo talada way kulahayd bay waayadaasaa la yeeshay ila tahay haddii kale siday maanta u shaqeeyaan baa la arkayaa inay kenya u shaqeynayaan oo kenyaati yihiin iyo inay soomaaliya yihiin